maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran radiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu ku baaqay in shirka dhuusamareeb dhinacyo gaar ah aysan isku koobin dowladda soomaaliya oo ogaatay siyaasiyiin isku dayay inay fashiliyaan imtixaanka wasaaradda madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doorto deegaanada jubbaland madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo xukuumadda faray u gurmashada shacabka degmada afgooye madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo si kulul uga hadlay ciidamada laga dhisayo badda casa qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen kuwooda ugu doorka roon warka subax ay raadhiyo cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacah taariikhduna ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkan idinkaga tabinaya hadduu allah raalli ka noqdo anigoo ah haashim cumar xasan haashim yare hase ahaatee warkii oo fidsanna madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in shirka dhuusamareeb dhinacyo gaar ah aysan isku koobina madaxweynihii hore soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudugga madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inay weli in ay weli qabaan walaac ku aadan in aan laga gaarin go-aan midaysana oo ku saabsan doorashada soomaaliya waxa uu sheegay inay aqoonsan karaan shirkaasi oo keliya marka laga wada qayb galo talada lagu go-aaminayo doorashada soomaaliya isaga oo sheegay in ay ku baaqayaan in dhinacyo gaar ah aysan isku koobina waxa uu tilmaamay in madaxda aan halkan idinkugu celiyay waxa uu tilmaamay in madasha xisbiyada qaran ay diyaar u tahay in ay soo dhoweyso tillaabo walba oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya isaga oo sheegay in weli aysan caddeyn xilliga doorashada dalka ay dhacayso
inta loo soo bandhigay oo loo yeeray ama loo yimiday ay laga tixgeliyey ogolaadeen doorashadaasaa madasha doorasho u ah mid gaar oo madashu ay leedahay oo ay gooni ula cararaysahay ma jiro waxaan rabnaa doorasho wada ogol ah raalli laga yahay maadaama sharcigii doorashadii loo sameeyey iyo waktigii loo sameeyey kuma qabsoomi karta la yidhi oo guddigii madaxa bannaanaay uu yidhi oo goboleedyadii ay muxuu ahay baaqo ugu horreeya dhuusmare ka soo saareen ahayd doorasho qof icooda ma dhici karto maanta marka wadatashigaasay joogtaa wixii lagu heshiiyo oo laysla qaato taasaa doorasho modelna u ah muxuu ahay madashu taasayna taageersanta haddii aan yidhaha
magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xukuumaddiisa faray ugurmashada shacabka degmada afgooye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago sidii loo samato bixin lahaa dadka ku dhibaataysan degmada afgooye madaxweynaha ayaa tilmaamaya murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayey daadadka webiga shabeelle isaga oo faray xukuumadda inay deg deg uga howlgasho jawaabidda iyo maareynta musiibooyinka waxaan idinla qaybsanaynaa murugada iyo dhibka annaga oo xog aan iraahday annaga oo xoogga saaraynaa sidii aan uga qayb qaadan lahaynaa saameynta bixinta qoysaska nugul ee ay soo food saartay dhibaatada dhammaan dadkeena soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nugul magaalooyinka uu maro webiga waxaan ugu baaqaynaa in ay ka taxadaraan fatahaadda maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey gurmadka iyo isgarab istaagga ay isu muujiyeen dadka deegaanka taas oo kaalin mug leh ka qaadatay samatabixinta nafeed ee qoysaska iyo dadkeena nugul ee deegaanada afgooye dowladda soomaaliya ayaa ogaatay siyaasiyiin isku dayayey inay fashiliyaan imtixaanka wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barare ayaa sheegay in baraha bulshada uu ku arkay muuqaal been abuur ah oo dana siyaasadeed laga leeyahay si loo qalqalgeliyo imtixaanka qaranka ee dugsiga sare islamarkaana lagu maran habaabiyo caruurta soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada waxa uu sheegay in muuqaalkaas ay soo ogaadeen inay ku lug lahaayeen siyaasiyiin doonaya inay fashiliyaan imtixaanka sidoo kale waxa uu sheegay inay xirxireen dad fara badan oo ku howlanaa qalqalgelinta imtixaanka sanadkan labada kun iyo labaatanka wasiir goodax bare oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay si adag ula xisaabtami doonaan dhammaan dadka caadeystay in ay imtixaanka siyaasadeeyaan waxa uuna ka codsaday dhammaan ardayda ee ummadda soomaaliyeed in aysan saameyn ku yeelan dadka u istaagay in ay idin niyad jebiyaan waa sida uu hadalka u dhigay
dhammaan ardayda iyo waalidiinta meel kastay joogaan ee sanadkan u fadhiya imtixaanka fasalka labaiyo tobanaad ee shahaadiga ah ee dugsiga sare waxaan rabaa inaan la wadaago in video maalmahan shalay iyo xalay weereedayay muxuu ahaa social mediaha dhexdiisa wasaaraddu iyo muxuu ahaa booliiska soomaaliyeed qeybta c i d da dembi baarista aada waxaan iskugu taxaluujinay inaan ogaano muxuu ahaa dhab ahaanta videogaas waxaa noo soo baxday videogaas in uu siyaasadeysnaa in ay diyaariyeen dad hadda aan ku daba joogno oo runtii siyaasad uga jeeday abuuray jawi khalkhala ardayda geliyo qulubtooda in muxuu ahaa meel un uu imtixaankii muxuu ahaa kormeerayaashii ay caawinayeen muxuu ahaa ardayda qaarkood videoga taasuu tilmaamayey waxaan soo ogaana inuu waxba ka jirin inuu siyaasadaysan yahay inuu rabo inuu rag siyaasiyiina oo raba inay fashiliyaan imtixaanka
booliska soomaaliya ayaa horey digniin uga soo saaray in aan brombagaado laga abuurin imtixaanka ay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya qaadayso qofkii lagu arkana ay tillaabo ka qaadi doonaan sidoo kalena ay jiraan dad ay dad ay xirxireen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doorto deegaanada jubbaland madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa uu kula kulmay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ku matala jubbaland kulanka ayaa ahaa mid isxog aan idhaahdee kulanka ayaa ahaa mid la isku xog wareysanayay xaalada guud ee dalka uu marayo iyadoo madaxweynuhu uu dhammaan xildhibaanada jubbaland ku matala labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah uu ku martiqaaday jubbaland si looga wada tashado arrimaha masiiriga ah ee dalka xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka mid ah xildhibaanada la kulmay axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in madaxweynaha uu ku codsaday xildhibaanada inay dib ugu laabtaan deegaanada jubbaland si ay uga tashadaan arrimaha fara badan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa weli kulamo gaargaar ah ku wada madaxweynayaasha dowladda dowlad goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo halkaasi uga qeybgeli doona kulan u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada halkaa weli aad naga dhagaysanaysaan waa stuudiyaha koowaad ee raadiyo cadaado isla magaalada cadaado dhagaystayaal dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada waxaad naga dhagaysan kartaan siddeed siddeed dhibic eber halka cadaadiyo deegaanada hoos yimaadana aad naga dhagaysan kartaan siddeed siddeed dhibic shan sidoo kale dhagaystayaasha caalamka ayaa nagala jaan qaadi kara barta internetka aan ku leenaha life screenka w w dot radio cadaado haatanna madaxweynaha somalilan ayaa si kulul uga hadlay ciidamada laga dhisayo badda casa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa shalay tababar usoo xiray difcadii soddon iyo labaad ee ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka oo ka qeyb aan iraadey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shalay tababar usoo xiray dufcadii soddon iyo labaad ee ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka oo ka qalin jabisay dugsiga tababarka ciidanka mandheera munaasibad kooban oo ay ku qalin jabinayeen dufcada soddon iyo labaad ee ciidanka oo kala oo ka kala socda ciidamada booliska laanta socdaalka madaxtooyada somalilan iyo qeybaha kale oo lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka deegaanka mandheera ayaa waxaa madaxweynaha kala qeyb galaya taliyaha aan idhaahdee taliyayaasha kala duwan ee ciidamada militariga booliska asluubta badda cas xubno ka mid ah golaha wasiirada madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa si kulul uga hadlaya dadaalada ay wadaan qaar ka mid ah dalalka aan idhaahde ku tirsana badda cas oo ay ciidamadu halkaa idinkugu celiya dhagaystayaal iga raalli ahaada madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa si kulul uga hadlay dadaalada ay wadaan qaar ka mid ah dalalka ku teedsan badda caas oo ay ciidamada ku sameynayaana muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in somalilan aysan aqbali doonin islamarkaana ay qaadi doonto tillaabo walba oo dhismaha maamulka madax banaanidiisa ka hor imaanaya
munaasibadda qalinjabinta dufcadda labiyo soddonaad ee ciidamadan kala duwan hadal ka jeediyey ayaa ugu horeyn bogaadiyey
amni iyo difaac iyo aqoon dadnimoo soo korosta ay kusoo kordhayna baa qaranka u hambalinaya waxaan u sheegayaa dhalinyaradiina haddaada yar maanta markaa tababar ka baxdaan halkaa calaamadda qarankaa ku qaadi doontaan kalarka shaarkiina waa awood aanay cid kale haysan ciidamada mooyaane ciidamadu baa qaata shaarkooda ku qaata kaladka calaamada wuxuu dhan waxay kusuganaysaa ammaanada waxaa awoodda idiin siiyey idinkii caafimaadkoo keliya oo aan hay-ad kala qaadin inaad guriga qoyska hurdo aada u geli karto in aad oday iyo islaamtisa u garqaadi karto inaad wiil iyo aabihii u garqaadi karto dimbiga dhexgasha arrintooda axwaashii shaksiga ahayd oo qofka ayuu boolisku awood ulayahay inuga galo furaha dhaktarkoo qulma marka caafimaadkaa taa samayn kara cid kale oo samayn kartaa ma jirto waxaa laga rabaa haddaba haddaa boolisku tegin xilkaa aad qaadeen inaad saa ogaataan oo qaranka ugu shaqaysaan boolisku taarikh ahaanna waa ugu soo shaqeeyey oo amniga dalkana socda waa boolisku ku socda taajir lacaga oo daarana dhigirtaa ma jireen haddaan boolisku naftiisa hurayn haddaan nin boliisa u gaajoonayn haddaan mid boliisa u dhaawacmayn haddaan mid boliis dantiisa iyo caruusa dayaaceen taajir daaladaala dhiso hebel la idhaahdaa oo xarawadaa ma jirin gabadh xarawataa ma jirteen sheekh qur-aan ku akriya tafsiir meer ma jirin oo masaajid akriya markaa xilkaasaa la hayaa waana la sheegay hambaliyo hambaliyo hambaliyo
guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi nooga eg warkii subax oo aad kala socoteen raadhiyo cadaado warka waxaa soo saaray halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah hashim cumar xasan hashimire warkan warka xiga waa bahdi raadhiyo cadaado isku duubadan ila dhegaystayaal sidaa iyo ammaano allah
dhammaan dadweynaha ku nool magaalada cadaado iyo deegaanada